xalintooda waa kuwii aanu inooga gacmo dhuudhuubnaa bulshada ee ku dhex jiray waa odayaashii aanu hawl badan oo qaran aynu u egman lahayn inaanu dib u habayno oo dib u taabigelino oo dib u tayaysiino ayaanu yeedhisteedu ay ahayd oo mas-uuliyaddii ay lahaayeen ay dib u hantaan sidii ay waajibaadka ku ahaa ay dib u hantaan runtii taanu awqaashiisu weynay taasay ahayd sidii ay gobolka nabadgelyadiisa degmada nabadgelyadeeda xasiloonida bulshada isku xurka bulshada iyo xukuumadda iyo dowladda ayaanu ugu yeelnay waxaanu kaloo ka samaynay way fara badan yihiin cuqaashu sidaa dartood inay yeeshaan guddi guddi kooban oo iyaga iyo maamulkii iyo u dhexeeya guddigaasoo aanu iyaga dhexdooda ay iska soo magacaabeen ay ku magacaabeen shan iyo toban caaqil shan iyo tobankii caaqil ayaanu yana kulan gaara la qaadan oo la yeelanay waxay noqon doonaa kuwa iyaga cuqaasha iyo maamulka dawliga ah u dhexayn doona waxaanu noqon doonaa kuwa bulshada iyo isku xidha iyo systemka dawliga waxaana kala shaqayn doonaan waxalaala wixii danta ku jirto ee nabadgelyadu ugu horeyso ee horumarku uxogo ee isku xurka bulshada ah ee siyaasada qaranka fulinta siyaasadda qaranka ayay wakiil uga noqon doonaan cuqaasha bulshada oo ay isku xurkooday noqon doonaan iyo briijkii wadadii iyo salaankii ma mari lahaa sidaa sababahaanu cuqaasha ugu yeedhnay waa rurka muhiima oo aan laga maarmayn oo u baahan inaanay kala daadsanaani in dib loo habeeyo dib laysku celiyo oo ay yeeshaan meel guri looga taliyo gurigoodii inay fadhiistaan xafiis ay yeeshaan yeeshaan guddigii fulinta guddoomiye iyo guddoomiye ku-xogeen iyo xoqeyn qalabkoodii iyo maalinba waxaa jira loo soo gudbiyo wixii ay qaataan ee ay iyagu markaa mas-uuliyadda ee loo diro ay qaataan ay kaga hawlgalaan